فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysyada idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada insha allah caawaad u maqli doontaana waxaa ka mid ah nin aflagaadeeye nabiga calayhi salaatu wasalaam oo galabta lagu dilay degmada ceelbuur ee gobolka galguduud kamiin maanta ka dhacay duraadka degmada waajid oo askar lagu dilay kuwana lagu dhaawacay ku dhowaad toddobaatan askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada oo dowladdiin ah loo soo xiray waxaad maqli doontaan codadkooda iyo waaliga walaayada islaamiga ah ee gobolka hiiraan sheekh guuleed agunabhaan oo kelima dardaarana halkaa ka jeediyey sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan xubintii dhuux qur-aanka oo ku dhaqan wararkii dibaddana waxaa ka mid ah wasiirka difaaca ee xukuumadda kaabuul oo ka badbaaday weerar lala beegsaday kolonyo gaadiida oo ay la socdeen saraakiil iyo askar ka tirsan maamulka nusayriyada bishaar al asad oo lagu qarxiyey waddanka suuriya iyo ciidamada maamulka yuhuudda oo duqaymo ka geystay degana dhaca waddanka lubnaan u diyaar garooba dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysyada oo faahfaahas فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa maanta waxa ay kamiin u dhigeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo marayay duleedka degmada waajid ee gobolka bakool ugu yaraantii shan askari ayaa ciidanka koonfur galbeed halkaa looga dilay shan kale ayaa laga dhaawacay waxaa dagaalkan uu ku soo aadayaa xilli xalay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay beegsadeen ciidamada shisheeye qaarkood oo ay ka mid yihiin ciidamada kenya ee ku sugan elwaaq iyo kuwa etoobiya ee ku sugan degmada baar dheere jubbada hoosena waxaa lagu weeraray ciidamada kenya qaarkood فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي maxkamadda islaamiga ee walaayada galguduud ayaa galabta xukun dil ah waxay ku firisay nin aflagaadeeyey nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam haddaba mid ka tirsan qudaadda xarakada shabaab almujaahidiin ayaa fagaare ku yaalla ceelbuur waxauu ka akhriyey xukunka ninkan bismi illaahi araxmaani araxiim afar iyo labaatanka bisha laba iyo tobnaad kun afar boqol afartan iyo labo hijiri waafaqsanna saddexda bisha siddeedaad laba kun labaatan iyo kow waxaa maxkamadda wilaayada islaamiga ee galgaduud la hor keenay xasan tooxow fiidow xasan luglug waxaana lagu soo ceedeeyey sidan soo socota asaga oo ka sheekaynaya taariikhda idaacadaha riddada iyo xilliga la aasaasay ayaa la weyddiiyey waa adiga oo ka sheekaynaya taariikhda idaacadaha riddade ma garanaysaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam aftirkiisa wuxuuna dhahay marka aan baranaayo ma aniga ayaa xabartiisii ka dhalay intaas kadib maxkamaddu waxa ay jawaab ka dalabtay eedaysane xasan tooxow fiidow xasan luglug wuxuuna ku jawaabay sidan anigu ma caayin nebi muxammed mana tacninin ee su'aasha lai weyddiiyey waxay ahayd nebiga hooyadiisa ma garanaysaa anigana waxaan dhahay ma garanaayo kadib maxkamaddu waxaa la hor keenay markhaatiyaal laba ah oo ku marag furaya sidan soo socota anigoo ah maxamed cabdi mataan oo da'dayduna tahay soddon iyo laba sano waxaan markhaati ka ahay in aan maqlayay xasan tooxow fiidow xasan luglug oo nebi moxamed dacniyey dhahayna marka aan baranayo abtirkiisa ma aniga ayaa habartiisii ka dhalay markhaatiga labaad anigoo ah cabdikaafi madoowe kulane da'dayduna tahay soddon iyo laba sano waxaan markhaati ka ahay oo aan maqlayey xasan tooxow fiidow xasan luglug oo nebi moxamed dacniyey dhahayna marka aan baranaayo abtirkiisa ma aniga ayaa dhalay ma aniga ayaa habartiisii ka dhalay labadaas mid ka mid ah ayuu isticmaalay intaas kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay ceedda loo soo jeediyey xasan tooxow fiidow xasan luglug iyo jawaabtii uu ka bixiyey iyo warkii markhaatiyaasha markhaatiyaashaasoo maxkamaddu aqbashay fiirisay maxkamaddu arrintaas una bandhigtay shareecada islaamka wuxuu noqday falkaas fal ridinimo ah waxayna ka soo saartay xukunkan soo socda xukun kow maxkamaddu waxa ay ku xukuntay xasan tooxow fiidow xasan luglug dil xaduriddo ah labo nusuusta loo cuskaday xukunkan waxaa ka mid ah suuratu tawba aayadda lixdan iyo afaraad qowluhu tacaalaa walain sa'altahum layaquulunna innamaa kunna nakhuudu wanalcab قل أب الله وآياته ورسوله ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم سورة التوبة آيات لحظنات ومنهم الذين يؤذون النبي إلى آخرها والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم هي سورة الأحزاب آيات كنتم يولحات إن الذين يؤذون الله ورسوله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا أي حديث جابر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب ابن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقال محمد ابن مسلمة أتحب أن أقتله يا رسول الله قال نعم رواه البخاري بخاري وحكسه ساري صدح كن iyo soddon iyo kow ilaa saddex kun soddon iyo laba raqamka muslimna waxa uu ku soo saaray isla xadiiskaasi kun siddeetan iyo kow raqamka ah can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma anna acmaa kaanat lahu ummu waladin تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا اشهدوا فإن دمها هذر رواه أبو داود ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waxaad ku soo dhawaataan xubinta dhuuxa qur-aanka oo ku dhaqan waxaa soo jeedinaya shaqaale katiin خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا حنكون جرنا برنامج كيني روح قرآنك أو كرغم أيضا إن شاء الله تعالى يعني دونينا إن المعنى هذا الروح نوع كدبنا aan hirgelina waxa ay sheegaysa oo ku dhaqmo tadbiiqin aayaddan ilaahay subxaana wa tacala waxaana ku soo jirnay si guud tilmaanta muminiinta ay uu ilaahay ku tilmaamay qur-aanka dhexdiisa marka tilmaamaha ay muminiinta leeyihin maxaa ka mid ah aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illah waa tilmaan ay leeyihin dadka muminiinta waxay u dagaalamayaan allah subxaana wa tacaala kelimadiisa inay sara noqoto waa tilmaan ay ku sifaysan yihiin oo ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamay haddaba aayaddan culamadu waxay yidhaahdaan hada ikhbaaru min allah biana almu'miniina yuqaatiluuna fii sabiili ilaahay baa wuxuu nooga warramayaa oo nooga sheekaynayaa in dadka mu'miniinta ay u dagaalamayaan allah subxaanahu wa tacaala kelimadiisa inay saro noqoto tilmaantaasna waa tilmaan ay weligood ku dheganaanayaan kama suulayaan cid kastoo tilmaantaa laga waayo waxaa laga waaya tilmaan muminiintu ay khaas u leeyihiin walidalika xadiidka nabiga sal allau alay wasalam laa tasaalu taa'ifatu min ummatii yuqaatiluuna cala alxaq daahiriin marka yuqaatiluuna cala alxaq yuqaatiluuna fii sabiili illah qur-aanka ilaahi subxana wa taala aan ku sheegay waa laba tilmaamood oo ruuxa mu'minkaa inuu ku sifaysnaado xilli kasta laga rabo hadduu ku sifaysnaa waayana ay ka maqan tahay tilmaanu weyn oo tilmaamihii iimaankiisa ka run sheegiddeedas tilmaamay ah xagga kale gaalada ilaahay subxaana wa tacaala muxuu ku sheegay tilmaan ay leeyihiin oo ah inay shaydaanka waddadiisa ku dagaalamayaan waaladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili daaquud daaquudka shaydaan loola jeedaa meesha waxaa aayadda idaa qayb danbaa fasirtay ina kayda shaydaani kaana daciifa faqaatiluu awliyaaa shaydaan baaba leeyihi marka fii sabiili daaquudka la sheegaya waa fii sabiili shaydaan waddadii shaydaanka ay ku dagaalamayaan haddaba aayaddan fawaa'id waaweyn baa ku sugan kow faa'iidada kuwaad waxay tahay annahu bixasabi iimaani alcabdi yakuunu lijihaadi fii sabiili illah wa ikhlaasihi wa mutaabacatihi qofka iimaankiisa intuu qadarkiisu la egya cabir ahaan ayuu la ekaanayaa jihaadkiisuna ikhlaaskiisaa la ekaanaya mutaabacada nabiga sal lla alay slm raacaya la ekaanaysa inta qadarka iimaankaaga uu la egyahay baa jihaadkaagana la ekaanaya haddaad jihaadkaaga macnaha iimaankaaga uu weyn yahay iimaan rasmiya uu yahay oo dhab ah oo iimaan qawiya uu yahay jihaadkaagana wuxuu noqonayaa qawi dagaalka ayaad baarka hore safka hore ka gelaysaa hadduu iimaankaagu daciif yahay qadarkaasaa jihaadkaagu la ekaanaya haddii jihaadkiiba lagaa waayo dee imaan meesha kooma haysan maxay bixasabi iimaani alcabdi yakuunu jihaaduhu baa fii sabiili illah فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه وفرصة ميشا in ilaahay subxaana wa tacaala dartii loo jihaado waxay ka mid tahay waxyaalaha iimaanka aahaarta ka dhalanaysa ka mid tahay oo iimaankaa raadkiisii inuu raadkii maxaa lagu garanaya waa inaad jihaadaa iimaankaa raadkaas waa inuu keenaa waa waxyaalaha iimaanka uu keensanayo inaad jihaado waa waxyaalaha laasimka oo iimaanka uu laazimayo shayga shayga waa laazimaya kama foqi kara macnaha haddii iimaankaagu dhab yahay jihaad waa in lagaa helaa marka waa arrin cajiib badan sidaasuna waxaa sheegaya imaam sacdi kitaabkii tafsiirka markuu fasiraya aayaddan ayuu ku keenay taasi waa faa'iidada koowaad oo aayaddan ay sheegay faa'iida labaad wa minha ana aladii yuqaatilu fii sabiili illah yanbaqii lahu wayaxsunu minhu min alsabri waaljildi maa laa yaquumu bihi gayru qofka mujaahidka ah ee u dagaalamaya ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa inay hergasho shaqayso shareecada ilahay kor noqoto maxaa laga rabaa in sabarkiisa iyo adkaysigiisu uu noqdo mid dadka kalodhan aan laga helayn midka asaga laga helay yani madna ka sabar badan yahy ka adkaysi badan yahy maxaa yeel iimaankiisan baa wuxuu ku tusinayaa inuu ku sabro arrintan wey bal u fiirsa kuwii gaalada ahaa fii sabiili daaquud baa lagu dilayaa oo ay ku dagaalamayaan oo ay ku rafaadayaan oo ay ku oomayaan oo ay ku dhaawacmayaan oo ay ku baktinayaan oo ku dhimanayaan fain kaana awliyaau shaytaan yasbiruuna wayuqaatiluuna wahum calaa baatil dadkii wax ahlu baatilka ahaa dimuqraadiyadda iyo gaalnimada iyo qurunka iyo ayu fuxshiyoo dhan iyo diin la-aan inay kor noqoto oo adduunka ka taliso ayay u dagaalamayaan waana ku sabrayaan fa ahlulxaqi awlaa bidalik dadka ahluxaq ah inay ku sabraan xaqan oo hadday adduunyada joogaanna cizi iyo sharafbay ku helayaan hadday dariiqaa ku tagaanna hadda janno iyo darajaad waaweyn bay ku helayaan ayuu laba gooraba la khasaarayaan ixda alxusnayeyn bay haystaan كما قال تعالى في هذا المعنى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون هذا أدنكو أد يعني حنون صنعيسان لا بين سوق جاري وحراد إنسان وظرف هذا إنسان لحم بعد يكون داعيسة كل بعد يكون داعية أنتو خير يكون داعيسة وترجون من الله ما لا يرجون أدنكو واحد رجاء الله حقي كقبتان واحد يسكر رجالين أيوه درجات iyo xasanaad ila qofkii waxa la fuwaaqandhaaqa dagaalama fii sabiilillah u dagaalama wajabad lahu ljanna le dhaawicii iyo istishaadkii waa gooniba dagaalankii aa gashay keli ah ayaa janno ku mutaysanaysa marka alla waxaad ka rajaynaysaa waxayse ayagu ka rajaynayni marka taa macnaheeda marka waxaa kan adkaysi badan nala ka helo markaan dagaalka ku jirna waxaa ka mid a fawaa'idda kale aladiina yuqaatiluuna fii sabiili illah muctamadun calaa rugnin wathiiq wahuwa alxaq dadka ilaha kelimadiisa u dagaalamaya wax ay isku halayn karaan oo dhabay haystaan oo ilahay bay tala saaranayaan awoodda iyo ku tiirsanaanshaha allah subxaana wa tacaala ay ku tiirsan yihiin iyo inaysan meel kale waxba ka raadinaynin ayaa waxay ku riixaysaa dagaalkooda inay ku guulaystaan amaa laka ahlu baatilka ayaga dagaalkooda wuxuu ku dhisan yahay khayaal iyo wax aan jirin iyo wax shaydaan lagu raaligelinayo marka mabda ma laha insha allahu tacaala inta ayaan kelimadeyna kusoo gabagabaynaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayh wasala allah wasalam calaa nabiyina maxamed يعتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa ku dhowaad toddobaatan askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxay usoo gebagabaysay dowlad diini ah oo muddo socotay ka gadaal markii askartaasoo iyaday horey isugu soo dhiibeen markaska alhidaaya oo ah markas lagu dhaqan celiyo saraakiisha iyo askarta dowladda federaalka ah ayaa askartan waxaa loogu qabtay dowlad socotay muddo afar bilood ah tiradooda waxay lixdan iyo sagaal askari oo ka kala yimiday gobollada gedo tubada hoose baay bakool iyo hiiraan munaasabadda ayaa waxay ahayd mid aad u heer sarraysa waxaana askartan dowladda diiniga loo soo xiray wejiyadooda laga dheehanayo farxad saa'id ah waxaan idiin soo gudbinaynaa codadkooda iyagoo weliba soo bandhigaya waxyaabihii ay barteen ugu horreyn waxaanu ku bilaabaynaa laba askari oo su'aalo diini ah isweydiinaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أود أن أسألك من التوحيد اسألني ما تشاء من الأسئلة من ربك ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه بما عرفت ربك بآياته ومخلوقاته ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله وحده كم أقسام التوحيد التوحيد ثلاثة أنواع توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات ما معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته ما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ما هو الإسلام الإسلام هو استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ما هو الإيمان الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ما هو الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ما هي الحنيفية ملة إبراهيم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها ما هي العبادة العبادة هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة
cabdi maxamed oo ka tirsanaa milatariga ayaa asiguna halkaasi ka hadlay الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal allah ayaa mahad iska leh allihii subxaana wa tacaalahay ee nimcadihiisa nagu galladay nimcat liimaan walislaam allahaas ayaa mahad iska leh suma ka bacdi waxaan u mahad celinayaa amiirka xarakatu shabaab almujaahidiin abu cubayda ayaan u mahad celinayaa walaalayaal annaga dad labaa'iyo ayaan ahaynay siiba aniga cabdi maxamed xuseen nin ba-an ayaan ahay safka murtidiinta ayaan ku jiray horada xun ee ugu yeeraan militari ayaan ka mid ahay xamar ayaan ka tirsanaay halkaas waxaa ilaahay fadligiis noqday inuu ilaahaygi subxaana wa tacaala hidaayo iyo diinteedii aan usoo noqdo oo islaamnimada aan soo galo ayuu ilaahaygi subxaana wa tacaala igu soo manaystay nimcadaas ayaa ilaahaygi subxaana wa tacaala igu soo manaystay shabaab markaan ku jiray safka gaalada waxaa lay dhihi jiray waa khawaarijiin dadka way dilaan xoolaha maalka muslimiinta ay dhacaan si walba ka ay yeelaan ayaa lay dhihi jiray markii ay gaaladaan la jiri jiray laakiin wallaahi bilaahi xaqiiqda waxaan ogaaday inay xaqa ay ku taageen kalimatu laa ilaaha ila allah cidda ku taaganoo kaeg yihiin waxaan salaan u dirayaa walaalkii islaamka ahaay ee dowladdan islaamiga noo qabaqaabiyey ee ahaay amiirkii xarakati shabaab almujaahidiin ee nagu qaqaabiyey in aan jahliga iyo duhbiga aan uga baxno oo cilmi aan ku barno oo wax badan halkaas aan ka faa'idno asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
sidoo kale cabdifataax xasan cabdulle ayaa halkaasi ka akhriyey tafsiirka aayaad ka mid ah qur-aanka kariimka ah بسم الله هل سورة يا ربا تفسير كذينا هل كان تسوي جديو وأنا سورة الشرح وأنا مكية وأنا سديد آيات بسم الله إلهي مقيس أيامكم بالله يا الرحمن النحريس قد نحريستو الرحيم النحريس قرآن نحريستو ألم نشرح ميان قوة سعر النبي محمد لك هذه وتدرك الله تعالى ووضعنا وأن تجني عنك هذه ووسرك دنبك الذي دنبك سوى أنقذ عسلي ظهرك دورك ورفعنا وأن قرينا لك هذه ذكرك حسك فإن مع العسر عليك لجرك يسرا فضيد يا هذه إن مع العسر عليك لجرك يسرا فضيد يا هذه وإذا قرتي فرغت أتك فارغ صلاة فانصب دعاءك دال وإلى ربك ربك أغنى فرغب هذه
cabdulaahi cabdi dhuxulow oo ka tirsanaa askartan isu soo dhiibay xarakada shabaabul mujaahidiin ee dowladda diiniga loo soo gabagabeeyey ayaa halkaas waxa uu ka jeediyey kelmad tawxiidka ku saabsan الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلاة الله وسلامه على خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد فإني أشكر الله تعالى على نعمة الإسلام والإيمان ثم أهدي إلى أمراء الإسلام وولاة الدين وعراس التوحيد شكرا وتقديرا من ترحيبكم لنا والرفع مستوانا العلمي والأخلاقي جزاكم الله خير الجزاء وأحسن مثوانا ومثواكم ثم أقدم إليكم كلمة عظيمة جليلة ألا وهي لا إله إلا الله ومعناها لا معبود بحق إلا الله فهو المستحق للعبادة كلها دون ما سواه وهو معبودي ليس لي معبود غيره ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وهي مكونة من النفي والإثبات تنفي كل ما عبد من دون الله وتثبت جميع العبادة لله وحده لا شريك له وهو المتفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات إنها أفضل ذكر الله ورفع من أجلها السماوات وقام بها سوق الجهاد في سبيل الله وجرد السيوف إنها الغاية من خلق الجن والإنس والجنة والنار وهي مفتاح الإسلام وبها يعصم الدم والمال والعرض إلا بحقها من اعتصم بها عز وانتصر ومن ترك عنها ذل وخسر وهذه الكلمة لها شروط من جمعها وفهمها وعمل بها ولم يرتكب بناقض من نواقض من نواقض الإسلام قولا وفعلا واعتقادا نجا في الدارين وقد أحسن الشيخ الحافظ الحكمي حيث قال وبشروط السبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها والعلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه وقد زاد بعض العلماء شرطا ثامنا الكفر بالطاغوت من معبود أو مطبوع أو مضاع لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
cabdi maxamed xuseen oo asiguna ahaa askari ka mid ah askarta isu soo dhiigtay xarakada shabaabul mujaahidiin ee dowladda diiniga loo soo gebagabeeyey ayaa halkaa gabay ka soo jeediyey assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa la yidhaha magaceedu maxamed cabdi xuseen waxaan ka soo jeedaa jubbooyinka gaar ahaan degmada xagar waxaan rabaa halkaan tixiro gobe inaan kama qaado goorih baan marayaa dhaadan oo dhayalo maqale balela dayalme gaamimay wurdoodo biryaha waan ka gabsadaye dhagax meel dhowga lagu dhuftaa dhawaaq meel dheere waa soo gabshaday goobay goobabantiise ballandayo daaqadii muuqatan diradku hayaay fakadiyo faridow tan yahadada faydhube bambada qiiqayo dhamdhaha dhawaaqaye gaalka waa ina la dilo gowrac lagu jide waa ina lafdhabartiyo shishada laga togte
mujaahid baa tanaynayo tana iska haastee allahayo gulku sii caafimaadee
maxamed gabaay samaan oo maamulka koonfur galbeed la soo shaqeeyey ayaa wuxuu ka sheekaynayaa xaaladihii uu soo maray iyo farqiga u dhexeeya shalay iyo maanta anoo ku bilaabaaya magaceeya oo saddexan oo la yidhaahda maxamed gaabay samaan waxaan ka soo jeedinayaa kelmatiin yar oo kooban halkaan rabna ka soo jeediya haddii la yidhaahdo muddo badan hadda qiyaaskan inay tahay shan sano iyo qadaadic waxaan ka tirsanahay nimanka la yidhaahda ridida ee koonfur galbeed waxaan joogay meesha la yidhaahda degmada diinsoor ayaan ka tirsanaa meesha waqti badan ayaan joogay kulley dhibkii igu soo maray iyo wixii maxaan ku yidhahdaa iyo wixii dhib aan kala kulmay wax la soo koobi karaa maa ilaahay aa iga soo badbaaday alxamdulilah inaan saga soo taga oon ka daba keeno niyadeyda qalbigeeda ilaahay kusoo riday alxamdulilah meesha waa kasoo tegay ilaahay baa iga soo hanuuni waa ka imaaday waa imaaday gacmo furan ayaa liigu soo dhaweeyey wax dhiba lama kulmin alxamdulilah rabbilcaalamiin intaas kabacdi meel alla meesha rabto waa mar kartaa waa shaqaysan kartaa baa layidhi wax dhibana lama kulmin alxamdulilahi rabbilcaalamiin intaas kabacdi muddo afar bilood ah yaan dooriye waxbarasho ayaan ku qaatay alxamdulilahi rabbilcaalamiin dhibkii iyo dhibaatadii iyo jahligii aan ku jiray maanta maihi alxamdulilah inta maanta hor fadhiya horta ii muuqata taaibiintana kolley ee la mid a iyagana waxaan halkan salaan ugu dirayaa amiirka xarakada abuu cubeyda salaan ayaan u dirayaa iyo intay doonidaas noo soo qabaan qabisay dhammaanteed salaan ayaan u dirayaa waxaan kaloon aan salaamayaa intii xafladda noo dhigtay intii muslimiin noo kasoo qayb gashay dhammaantood iyo walaayada nala joogtaba iyagood oo salaamayaa waxaan farriin u dirayaa niminka aan ka soo tegey ee ku sugan degmada diinsoor way garanayaan wax badan diinsoor hadda magaceeya caadi hole iyo hooyadii aabbahay iyo labaxeen iyo naanaysteen naanaysteen laga garanaya ninka hadalka aan ka hadlaaya waa sandheere waxaan idan leeyahay diinsoor waqti badan baad joogteen dhibkaad idan ku qabtay waad aragteen waxaad aragteen oo xaqiiqa dhib aan la soo kooba karin dhib dheef la-aanne abaar iyo baahi inta waad aragteen magaalada guriga ugu dambeeya matay kartaan waxaan idan leeyahay waa laydin jecel yahay soobaha imaada ilaahiyin usoo laabta kitaabkiin usoo laabta toobakeena intaas kabacdi waxaan halkaan ka salaamayaa walaayadaan ka imid baayo bokool waa legeeda halkaanaan ka salaamayaa oo loo yaqaano macalgeedu intaas kabacdi waxaan sanaa u dirayaa ciidamada muslimiinta rer iyo habeen duurka ku jira dhaxanta ay ku dhacayso duurka roobka ku da-ay iyagana salaan ayaan u dirayaa waxaan leeyahay ha cabsanina waxaad u dhiminaysaa dhiiggiina u daahanaysa waa diintiina hadda waxay ka bilaawda insha allahu tacaala garabkiina ayaan taaganahay waa in la jirnaa gaalka meel alle meeshaad ku aragtaan ha la dilo madaxa laga gooyo insha allahu tacaala waa in la jirnaa garabkan ayaan taagannahay insha allahu tacala halkaasaan kusoo gubaynaa assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabagabada munaasabadda kalimaadka dadkii ka jeediyey waxaa ka mid ahaa weliga wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guulad abunabxaan waxaana u jeediyey dardaaran muhiim ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله النعمة أن ما أنت جوغنو أن قوب جوغ أنهي الله نوافجين نسيي با مهد إسكاله رقا قيمة بدن oo meesha fadhiya boqol ku dhawaadka ah ilaahay baa suura geliyey sida aan maanta aragno inaan ugu mahadinana waa mudan yahay allah tabaaraka wa tacaala bacda xamdi illaahi subxaanahu wa tacaala marti sharafta kala duwan dhinacyada kala duwanna ka timidna waa u mahad celinayna jazaakum allahu khayran wa baaraka allahu fiikum baan idin leenahay walaalihii ilaahay uu sababka ugu dhigay arrinta aan maanta goobjooga u nahay oo sida ay dadkuba wada tilmaameen uu ra'siga u yahay amiirkeenna abuu cubayda xafidahullah waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum raggii macallimiinta ahaa ama mudarada ahay oo gacanta ku hayayna waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ayaga oo sabray oo dulqaatayna waa ugu mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran baan leenahay intaa kadib walaalayaal warku ma dhinna soomaalidu waxay tidhahdaa weel walba wixii ku jiru shiifaa waxaan raba inaan aado waxa weeye aanna raba inaan xusuusinno amaaan u sheegno caalamka dadka ku nool gaal iyo muslimba wa khaasatan dadka aan isku lahjadda nahay ee soomaaliyeed dadka mujaahidiinta ah oo ay ka mid yihiin mujaahidiinta bariga afrika waxa ay hayaan oo ummadda ay u gudbinayaan oo ay u dhimanayaan waxa weeye waa waxaad maanta aragteen waa wixii dadkaa la baray soomaalidu waxaa kaloo tidhaahdaa gacan kasta waxay haysay dhigta mujaahidiinta ay ka mid yihiin kuwa bariga africa ku nool weelkooda wixii ku jiray oo ka shiifaya waxaad maanta ujeeddaan dadkaas dhallinyarada ah ilaahay cadowgiisa ku biiray raacay asagaa waafajinta iska lehe ilaahay qalbigooda intuu bedelay iimaankii islaamnimadii usoo noqday muddo afar bilood ha gacanta lagu hayay way tiro badnaa tiradan hadda boqolka ku dhowmeeha wax fara badan baa soo laaftay odayaasha dhaqanka ah ama waalidka dhalay ama ayagaba haddii laga dalbo oo la yidhaahdo war dadkii taa'ibiinta ahaa taa'ib waxaa loola jeedaa qof diintii gaalnimada ka soo noqday ibliis dariiqiisii ka soo laabtay una soo laabtay dariiqii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dariiqa jannada lagu gelay diinta islaamka ku soo noqday war bal dadka ayaga ha la soo xaadaya haddii la yidhaahdo dadka culays bay ku tahay maxaa laga rabaa maxaa lagu samaynayaa xaggee la geynayaa weelka mujaahidiinta wixii ku jiray oo ka shiifayey waa waxa aan saaka annaga oo dhan isheenna ilmada ka keenay waa waxa nimanka afarta bilood joogay loo dhigay waxaad dhagihiinna ku maqlayseen ninkii mudiirka u ahaabaa warbixiyey ayagana ficil bay noo tuseen raggan waxaa la baray qur'aanka qaar baa alif waxmala looga bilaabay alif waxmala looga bilaabay juscamaa loo dhameeyey tafsiirkiisaa loo bilaabay min suurati naas baa looga bilaabay juscamaa loogu dhameeyey tafsiirkii baa la baray iyo muxuu ahaa qur'aankii maca muxuu ahaa tafsiir xadiiskii baa la baray fiqhii baa wax laga baray culuumta caqiidada iyo tawxiidkii baa wax laga baray siirada nebi maxamed dhaqankiisa baa wax laga baray calayhi salaatu wasalaam wax kale miyaa maqasheen wax kale dhagahana kuma aanna maqlin weelban wixii ku jiru shiifa gaalnimo maa maqasheen wax kaloo aanna aqoonin oo gaalo magaceed iyo barnaamij kale iyo ma aanan maqal weelba wixii uu ku jiru shiifaa micnaheedu waa saas cid kasta oo mujaahidiinta la darista waxay u hayaan waa intaa annaga marka abtir baan leenahay abtirka aan leenahay waxaan ku abtirsannaa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxa la rabo annaga inaan gudbinno oo farmaajo aan u hayno oo ninka yuhuudda xukuma aan u hayno gaaloo dhan ruushka ninka xukuma waxa aan u hayno oo aan rabno inaan gaarsiinon u sheegna micnaheedu ma aha xil ma aha xoola ma aha wax kale ma aha waa diin dariiqaan asaga ah markaan gafno weli markaan khasaarnay kulka raggii afarta bilood joogo culimahana wacdiyey waxa idnaheenna ilimada ka keenay oo qof walba hadalkii u hadlayey uu u waafaqi waayey u haleeli waayey waa raggii shara gaalada ka yimid afartii biloodna gacanta lagu hayey weelka wixii ku jiraa la siiyey annaga abtirkeenna waa kaasa ma aanan khilaafin wixii abtirkeenna uu ahaa oo nebi maxamed oo lagu dayda ahaa oo diin dadka in la gaarsiiye ahayd ma aanan gafin ambiyada ilaahay soo diray iyo rususha ilaahay soo diray biakmalihim dadka waxay dhihi jireen maxay ahayd an icbudu llaaha nabi kasta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo diray dadka wuxuu ku dhihi jiray ilaahay caabuda marna indhihiinna ma aadan saarin qur'aankana kuma aadan arag nabi odhanaya ama rasuul odhanayo waxaan idiin hayaa lacag waxaan idiin hayaa waxaas adduunyada xaggee ka jirtaa adduunyada waxay ku jirtaa diintu markay toosto adduunyadu waa imaanaysaa waa buuxsamaysaa laakiin haddii dariiqii la gafo ilaahay tabaaraka wa tacaala kuma barakaynayo waxaan idiin dardaarmaynaa intii laidin dardaarmay oo horey laidin yiri sugnaada qaar baa saraakiilho idinku jira qaar baa askar caadi ahaa magacyo kala duwan baa nolow kukiin sheegay qaar baa nabad sugid ka mid ahaa qaar baa militari ahaa qaar baa booliis ahaa waxaad ahaydeen oo shalaad ahaydeen waad ogaateen inaan janno lagu gelayna waad ogaateen diintiinna iyo wixii ilaahay uu idiin abuuray iyo wixii aad saaka noo micnayseen oo aad noo fasirayseen waxaa jannada lagu gelayna waad ogaateen gadaal ha u noqonina ha laabanina shala dhibkii iyo culayska aad ku ahaydeen mujaahidiinta maanta cadowga ku noqda dib ha u noqonina lidan dayicima ilaahayna idan dayici maan walaalihiin muslimiintan idan dayici maayaan raggaa meesha fadhiya u malayn ma ikhyaartaas halka meesha fadhida wiil u dhalay nimuu meeshan ku jira ma jira maqaan laakiin ma u malaynayo xubbiga iyo jacaylka naga keenhayo iyo kalsoonida aan idiin qabno maxaa naga keenaya inaan ku midownay oon walaalo ku nahay kelimatu laa ilaaha ila allahu maxamadu rasuula taasaan mid ku nahay gadaal ha u laabanina kuwa idan ka dambeeyana adinkaaba yiriye fariinta gaarsiiya وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم إلهي كل يوم جمده إنها سجوا حق الله نقول سجوا نين وين نين يربى إلهي حقها نقول سجوا جبر يويل بحق الله نقول سجوا إلهي تبارك وتعالى خاتم لأن خير قتمه إلهي إذنك كل جنا شهادة الله نقول ختمه عمل كجهات كو كو لا لبو كو ذجر الله نقدمه إلهي إذنك كو أن كلا تجن أو ذجره كتابك الله سنة النبي محمد كو ذجر الله نقدمه شيخ إيوه شباب إن شاء الله تعالى وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وبالله التوفيق kaasi wuxuu ahaa waaligii wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guulada abu nafxaan wuxuu la dardaarmayay lixdan iyo sagaal askari oo horey uga tirsanaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kuwaas oo ka soo baxay dowlad diini ah oo muddo afar bilood ay u socotay oo ay u qabatay xarakada shabaab ulmujaahidiin
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وحقاق إمانكا ووركي وقدم بيه عالمك محمد علي أدنى يا سوتشي دنيا والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت
waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka wasiirka difaaca ee xukuumadda kaabul ayaa ka badbaaday weerar lagula beegsaday caasimadda waddanka afghanistaan ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan imaarada islaamiga ee afghanistaan ayaa weerar xoog ku gala waxay ku qaadeen xarun ay ku kulansanaayeen mas-uuliyiinta ugu sarsaraysa wasaaradda difaaca ee xukuumadda kaabul xarunta la beegsaday oo ku taalla magaalada kaabul ee caasimadda waddankaas ayaa waxaa deganaa wasiirka difaaca ee xukuumadda kaabul kaasoo xilligii weerarka uu dhacayay kulan la lahaa mas-uuliyiinta wasaaradda waxaana weerarka uu geystay khasaarooyin kala duwan weerarka ayaa waxaa lagu dahfuray camaliyad nafurnimo ah iyadoona ay xigeen ciidamo xoog ku galayaal ah oo ka tirsan imaarada islaamiga ee afghanistaan kuwaasoo gudaha u galay xarunta wasiirka difaaca ee dowladda afghanistaan sheekh dabiixullaahi mujaahid oo ah hafayeenka imaarada islaamiga ee afghanistaan ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu si faahfaahsan uga hadlay weerarka lagu dahfuray camaliyadda nafurnimada ah iyo fariimaha uu xambaarsanaa bayaanka ayaa waxay ugu horreyn imaarada islaamiga si buuxda ugu sheegatay mas-uuliyadda weerarka lagu qaaday guriga uu magaalada kaabul ka deganaa wasiirka difaaca ee xukuumadda kaabul weerar istishaadi ah oo aada loo soo qarsheeyey ayaa xalay ka dhacay xarunta shirarka wasiirka difaaca ee xukuumadda kaabul weerarkan waxaa fuliyey tiro ka mida geesiyaasha mujaahidiinta ee guutada istishaadiyiinta imaarada islaamiga ah kuwaasoo watay hubka culus iyo midka fudud waxaa kale oo weerarka loo adeegsaday gaari miinaysan ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay afhayeenka imaarada islaamiga ah bayaanka afhayeenka ayaa intaasu ku daray in xilligii uu weerar ku dhacayay xarunta ay shir muhiim ah ku lahaayeen wasiirka difaaca iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaraddaas madaxweynaha xukuumadda kaabul ashraf khani ayaa si kulul u cambaareeyey weerarkan isagoona imaarada islaamiga ku eedeeyey inay halis gelisay nolosha wasiirka difaaca iyo kaaliyayaashiisa imaarada islaamiga ee afghanistaan ayaa horumaro ballaaran ka wada gobolada kala duwan ee waddanka iyadoona gacanta ku dhigtay magaalooyin muhiim ah oo ku yaala waddanka afghanistaan kolonyi ay la socdeen saraakiil iyo askar ka tirsan maamulka nusayriyada bashaar al asad ayaa lagu qarxiyey waddanka suuriya qaraxa oo dhacay aroornimadii hore ee saaka ayaa waxaa lala beegsaday kolonyada xilli ay marayeen mid ka mida waddooyinka magaalada dimashaq ee caasimadda waddanka suuriya mid ka mid a gaadiidka ciidanka nusayriyada ayuu haleelay qaraxa isagoona halkaasi ku burburay waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday askar iyo saraakiil saarneed gaariga gaariga oo ahaa mid bas ah ayuu qaraxu haleelay waxaana muuqaalo laga soo qaaday ay muujinayaan isaga oo gebi ahaanba uu dab qabsaday war goordhow soo dhacay ayaa sheegaya in sagaal iyo toban askari oo ay ku jiraan saraakiil ka tirsan maamulka nusayriyada bashaar al asad ay ku dhinteen qaraxa jamaacada xururaasudiin oo ka mida jamaacaadka jihaadiga ah ee ka dagaalama waddanka suuriya ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa lala beegsaday kolonyada ciidanka nusayriyada waxaana bayaan kooban oo ka soo baxay jamaacada lagu sheegay in weerarkan uu ka mid yahay silsiladda qaswatul cusra ciidamada maamulka yuhuudda ayaa duqaymo waxay ka geysteen deegaano dhaca waddanka lubnaan ilaa iyo dhowr gantaal ayaa ku soo dhacday mandaqada sahal qiyaama ee dhacda koonfurta bari ee waddanka lubnaan iyadoona aan la ogeyn khasaaraha ay geysteen gantaalada ay soo tuureen ciidanka yuhuudda ilawareedyo amni ayaa soo tabiyey in lix gantaal ay ku soo dhaceen dhulbeereed ku yaala magaalada sahal khiyaam iyagoona intaasi ku diray in dhammaan gantaalada ay ku soo dhaceen dhulbeereedyo ay lahaayeen dad shacab ah taliska xukuumadda lubnaan ayaa shaaca ka qaaday inay wadaan baaritaano ay ku ogaanayaan in sawaariikhda laga soo tuuray dhulka reer falastiin ee ku hoos jira yuhuudda iyo in laga soo ganay koonfurta lubnaan dhinaca kale taliska yuhuudda ayaa waxay shaaca ka qaadeen in gantaalada ay ku garaaceen mandiqada ku taalla lubnaan ay jawaab u ahaayeen sawaariikh laga soo tuuray dhinaca lubnaan kuwaasoo aroornimadii hore ee saaka ku soo dhacay qaybo ka mida dhulka yuhuudda afhayeen u hadlay taliska yuhuudda ayaa waxa uu sheegay in dhawaqa digniinta laga maqlay deegaano dhowr ah oo ay yuhuuddu degaan isagoona intaa ku daray in dadka lagu amray inay raadsadaan goobo ay gabaad ka dhigtaan ilaa laga xaqiijinaya xaaladda amni isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in ilaa iyo saddex gantaal oo ka dhan ah yuhuudda laga soo tuuray lubnaan kuwaasoo laba ka mid ay ku soo dhaceen dhulka yuhuudda halka kan saddexaadna uu ku soo dhacay xuduudda ay wadaagaan lubnaan iyo maamulka yuhuudda milatariga yuhuudda ayaa maalin ka hor dhoola tusi milatari waxay ka sameeyeen xuduudda ay la wadaagaan lubnaan kuwaasoo ay ku tilmaameen inay ugu diyaargaroobayaan dagaallo ka dhaca xuduudda labada dal wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaasay ku eg yihiin
intaa ayaa dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuxa wareysada oo qodobo kala duwan aydan ku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno waxaan idinka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي